taswiirta shanaad waxaa jirtay magaalo la yidhaahdo ey joshuwa waxa uu diray niman magaaladaasi ey si ay u soo arkaan xaaladeeda nimankii markai ay soo noqdeen waxa ay yidhaahdeen haa ey waa magaalo yar aan u dirno ciidamo yar joshuwa sida buu yeelay laakiin miyaad garanaysaa waxa dhacay waa laga reeyey si xun baa looga reeyey qaar ka mid a ciidamadii waa la laayay qaarna waaba iska carareen markii wadaadadii sare iyo jooshuca ay maqleen arrintaasi waa ay ka xumaadeen oo dharkiibay iska dildilaacsheen oo carray isku dulshubeen oo waxay isku tuureen dhulka oo isku quraaceen joshuwa ayaa qayliyey oo weydiiyey ilaah maxaa dhacay ilaahow maxaa dhacay ilaahow maxaa yeelay cadowgeenna oo dhan waa uu maqlayaa tani oo waxay ogaanayaan inaanun tabar lahayn ilaah ayaa wuxuu ku yidhi joshuwa joshuwow istaag maxaa yeelay dadkaada reer banu israa'iil waa ay dambaabeen waxa ay jebiyeen axdigii aan la dhigtay waxa ay qarsadeen ama bilaabeen in ay cunaan wixii aan idhi baabi'iya kulli taasi la'alligeed weeye waxa reer banu israa'iil looga reeyey dagaalkaasi kulamana jirayo ilaa aad ka aaminayso ama adeecaysaan eraygayga markii ay ciidamadii reer banu israa'iil aadeen jarijo si ay ula dagaalamaan waxaa jiray nin adeeci waayey ilaah waxa uu haystay qaar ama xoolo oo uu qariyey si uu isagu u isticmaalo waxa uu lahaa cid kuma arkayso tani waad iska haysan kartaa oo adiga ayaa isticmaali kara laakiin taasi wax ay ahayd mid khalad ah oo waxa uu aamini waayey ilaah waxaad khiyaani kartaa ilaah wax aad marar isdhihi kartaa ilaahay ayaad khiyaamayn kartaa laakiin weligaa ma khiyaamayn kartid waxaad dhici kartaa inaad wax ka qarin karto saaxiibtaa hooyada aabbaha ama dadka kugu dhow laakiin ilaahay miyaad wax ka qarin kartaa walaal wax waad qarin kartaa maalin labo bil iyo hal sano laakiin weligaa ma qarin kartid maalin ilaah wuu kugu wada qabanaya oo wuuna kugu wada xukumaya